magacayga waxaa la yidhahdaa ciise cali geelle waxaana joogaa maamul goboleedka jubbaland khaasatan magaalada kismaayo arrintaas aadan u soo dhoweyna maasha allah waa arrin horumar ah loona baahnaa lana sugayey maamulada inta kalena waxaan ka sugaynaa doorasho noocaasoo kaleeta qof iyo cod ah insha allah hadduu rabbi idmo
magacayana waxaa la yidhaahdaa nabadoon maxamuud ibraahim aadan baa la yidhaahdaa waa soo dhoweynayaa arrinkaasi waa soo dhoweynaya insha allah waxaa kale oo aan rabaa inaan ka hadlo ilaahay hadduu yidhaahdo barnaamijkan ah qof iyo codka soomaaliya dhammaan way u baahan tahay siyaasiyiinta soomaaliya waxaan kula talinayaa meelay joogaanba barnaamijkaasi qof iyo codka in la soo dhoweeyo bulshada laga dhaadhiciyo bea kasta laga sameeyo intaasi waa soo dhoweynayaa gaar ahaan waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa inay dalka geliyaan doorasho qof iyo cod inay geliyaanna waa maaragtay waa soo dhoweynayaa waayo haddii la yidhaahda qof iyo cod baa dalka laga qabanayaa waxaa loo tegayaa ilaahay hadduu yidhaahdo qof kasta oo bini aadan ama soomaali ah xaquuqda uu leeyahay inuu helo baa loo tegayaa ilaahay hadduu yidhaahdo xorriyadna la heli maayo shacabka in ay codkooda wax ku doortaan maahane sida kale oo hadda lagu wada soomaaliya lagu wada xorriyadda lagu heli maayo dadka shacabka ay leeyihin lagu heli maayo
doorashada ka dhacaysa puntland waa soo dhoweynaynaa oo qofkii codka aad baan u soo dhoweynaynaa reer puntlandna weligay way ku suntanaayeen inay soomaaliya wax u bilaabaan siday horey ugu bilaabeen oo kale maamulgobol in la samaysto maantana inay noo bilaabaan in doorasho qof iyo coda ay noo bilaabaan waa soo dhoweynaynaa waxaana leenaha maamulgobolyada kale siday shalayba ugu dayan jireen ha oga daydeen maamul goboleedyada kale ha oga daydeen doorashada qofkii codkaa magacayga cabdiweli cabdulaahi baa la yidhaahdaa doorashada puntland ka dhacaysoo qof iyo cad ah waa soo dhoweynaynaa in badan waxaana u aragnaa guul taariikhi oo lamilaawaan ah maasha allah ilaahay ku guuliya baan leenaha ayagtaiyo soomaaliyaba marka hore waan u tahanadeynayaa waxaan u rajaynayaa guul iyo barwaaqo in ilaahay colaadda ka dulqaado marka labaad waxaan jeclahay oo soo dhoweynayaa doorashada puntland ee qabsanayso ee codi qof iyo codka ah aan taageersanahay boqol kiiba boqol soomaaliya inay saas ku socotona oo guul iyo horumar ka gaadho aad bay u wanaagsan tahay bismillaahi raxmaan raxiim magaceygu waa milyuun muxudiin cali ku nool magaalada kismaayo waxaan u madax u mahad celinayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo shacabka puntland oo hirgeliyey doorashaqodii cod iyo qof ah